markana wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda federaaliga ee soomaaliya jaamac xasan khaliif ayaa waxa uu ka qayb galay shir markaasi ku saabsan arrimaha isgaarsiinta kaas oo ka dhacay magaalada bucharest ee dalka rumeniya shirkaasi isgaarsiinta adduunka loo yaqaana i t u waxaana shirkan afartii sanaba mar dhaca uu wariyaha v o a cabdiwaaxid cabdixaafid cawl ismaaciil uu ka wareystay wasiirka waxaana ugu horreyn uu weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxyaabaha shirkaasi looga hadlay kulanka waxa u ahaa saldhig waxaa weeya ta ugu horta waxay ahayd doorashada hoggaanka ururkan i t u la yidhaahdo ama lagu magacaabo isutagga isgaarsiinta adduunka hoggaanka waxaa dhinaca socda ololayaal hoggaanka doorashadiisa ku saabsan waddammada soomaaliya tanzania kuma jirto laakiin waxaanu ka mid nahay xubin firfircoon baanu ka nahay i t u-da doorashadana waa ka qayb gelaynayo waxbaanu dooranaynaa annagoo ku salayna danaha waddankayaga iyo ciddii aanu dan ka wada shaqayn karno arrinta labaad waxay ahayd oo ugu muhiimsan oo shirka saldhigga u ahaa waxay ahayd tayaynta iyo gaadhsiinta dadka caalamka ku nool oo ilaa saddex bilyan ayan u lahayn u suurtogelin inay aaladna darabaysan ee la yidhaahdo internetka ama waxa lagu wixii nolosha ku saabsan si digital ah oo ah arrin darabaysan oo maayo darabaysan oo kale ah oo aan ahayn waraaqo iyo xarko loo gaadhsiin lahaa si caalamkuna iska kaashan lahaa waddamadana la kala yaqaano meesha ay taagan yihiin qolola waxay soo bandhigtay wixii ay taqaanay hadday tahay arrintan cyber scuudka la yidhaahdo ama macnaha isticmaalka internetka dadka cadowga kuwa caalamka oo kale oo in layska dhaco oo dembiyo badan ka dhacaan haddii ay tahay waxyaabaha la spectrumka ama shirkadaha sida waveska la yidhahda u shaqeeyaan ee lagu qaybiyo ama loogu shaqeeyo isku xidhka caalamka hay-aduhu isticmaala shirkadaha isticmaalaan dhaqangelinta iyo hubinta in qof waliba helo waxa uu xaq u leeyahay oo ah waxyaabaha uga baahan yahay aaladda casriyaysan adduunkan loo raro adduun casri ah oo isku xidhan waa tahay sacaadata wasiir soomaaliya marka aynu eegno halkee ayay shirkan kaga jirtay soomaaliya runtii waxaanu ku tagnay shirka niyad wanaag kalsooni inaannu nahay dad aan ka hoosayn dadka caalamka marka la fiiriyo aqoon ahaan runtii loo fiiriyo meesha adduunku taagan yahay waxna waa ka jiraan waddankayaga waxyaabaha laga wada hadlayo sida internetyada macnaha internetka adeegga internetka isgaadhsiinta waa ay ka jiraan meelo badan baana jirta oo aynu ku fiican nahay laakiin inaannu haddana kororsanno sida adduunku u shaqeeyo oo aanu la jaan qaadno oo aanu ogaanno waxa adduunku yaqaano ee nagaga horreeyo waa tahay sacaadata wasiir sida aynu ka warqabno soomaaliya aaladda internetka waxa bixiya shirkado gaar loo leeyahay markaas sidee bay arrinkan u suurto gelaysaan ka dowlad ahaan inaad internetkii gaadhsiisaan dalka oo dhan internetka iyo dowladnimada waxyaabaha adeegee bulshada la raba in la gaadhsiiyo hadday tahay arrimaha dadka iyo siyaasadda wax kasta waxaa jaangooya dowladda dhexe dowladdaha jaangooysa dowladdu waxay jaangoysaa habka iyo sharciga iyo fulinta nolosha iyo badqabka waddanka shirkadaha soomaaliyeedna in la ilaaliyo ay horu maraan oo shuruucda waddanka ay ku dhaqmaan oo dowladda iyo iyagu ay wada shaqeeyaan weeye waxaa yaallaa meesha shirkadaha soomaaliyeed ee isgaadhsiinta iyo kuwa kale ee caadiga ahee dhaqaalaha kale ee ku dhex jira waxaa loo baahanyay oo laga shaqaynayaa in dowladdu shuruucda dejiso ilaaliso iyagana la ilaaliyo iyaguna shaqaystaan koraanna waxayna yihiin oo aan raba inaan kula wadaago shirkadaha soomaali baa iskale in cadowga laga ilaaliyo iyagana la ilaaliyo la kala ilaaliyo ay waddankana u noqdaan shirkadaha ay waddanku leeyahay weeye sidaasaa dowladda hoolkeedu waxa weeyaan waa maamulka guud ee qaranka waa tahay sacaadata wasiir saad ka war hayso dhowaan madaxweynaha soomaaliya iyo dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dagaal lala gelayo ururka al-shabaab dagaalkaasina wuu socdaa qaybna waxaa ka mid ah isticmaalka internetka haddii lacag la isku dirayo iyo haddii lagu wada xiriirayaba arrinkaas isaga ka waran ka wasiir ahaan maxaa kaaga qorshaysan maxaase ka qabatay
wasaaradda qorshay ka leedahay ilaalinta isgaadhsiinta iyo isticmaalkeeda waxyaabaha carqaladaha ee ku yimaadana mas-uuliyad baa naga saaran shaqaa nooga socota hay-adaha isgaadhsiinta sida gaarkaa loo leeyahay oo aad sheegtay inay gacanta ku hayaan yaanu ka wada shaqaynaynaa waxaanu ku jirnaa oo qayb ka nahay qaybta amniga waddanka qaybta dhaqaalaha wasaaraddana wasaarad dhaqaala soo saari karta weeye waddankana runtii haddii tiknolojiyada hadda aanu ka hadlayno oo aanu hiigsanayno inaanu xilli dhow mustaqbalka dhow wax ummadda soomaaliya ku diirsato oo amniga khuseeya oo caawin kara dhaqaalaha iyo wax soo saarka wax ku dari kara weyn oo la garan karo muddo kooban baanu qabnaa waa tahay ugu dambayntii sacaadta wasiir adiga oo soo koobaya maadaama oo aad tahay wasiirkii isgaadhsiinta iyo teknolojiyada dalka waxaa ka jiri jirtay boos ay dadku waraaqaha isugu diraan qorshaha ma kugu jirtaa in boostii soomaaliya aad soo celiso oo dadka qurbaha joogaa ay iyagoo de dadkii iyo eheladii ay waraaqa u diri karaan boostu muddo dhow oo aan bila ahayn oo aad u dhow baanu insha allah bilaabaynaa bangi bay leedahay sida lacagaha la isugu diri karo insha allah biidnillahi kariim ummadda soomaaliyeed qofka u baahan inuu gato shaar soo gato caalamka ka soo gato inuu boost u keeni karto oo aanu caalamka gaarsiin karnaanu qabnaa si deg deg ah waxaanu ka shaqaynaynaa boosta waxaanu ka shaqaynaynaa wasaaradda iyo qaranku waxay lahaayeen dhismayaal iyo dhul ku dhow labaatan oo boostu lahayd oo wasaaraddu lahayd waan dayac tirinaa insha allah muddo dhow waxaanu furaynaa iskuulkii ka shaqaynaynaa iskuulkii isgaarsiinta oo aanu isticmaali doono adeegyada jira ee teknolojiyada casriga ah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda federaaliga ah ee soomaaliya jaamac xasan oo u warrameeyey wariyaha v o a cabdi xaafid cawl ismaaciil